madaxweynaha ayaa khudbad uu halkaasi ka jeediyey waxa uu kaga hadlay dagaalada dhowaan ka qarxay deegaanada xeebaha bari ee puntland ee u dhexeeya ciidamada maamulkaasi iyo al-shabaab faahfaahinta warkaasi waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
kulankan oo soconayay muddo saddex casho ah ayna soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa gebagabadiisii maanta khudbaduu halkaasi ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya waxa uu ugu horreyn uga hadlay dagaalka dowlad goboleedka puntland ay kula jirto ururka al-shabaab waxaan rabaa dagaalka nabaddiidku ay ka wadaan dowlad goboleedka puntland dhulka dhexdiisa ah iyo haddana meelo kale oo muxuuah dowlad goboleedyo kale aan laga sheegay kuwii annaga hore aan ugu jirnay ee halkaan waa sidiisii waa socdaa lagama caajisin lagamana weysin nagamana tegin waa joogaan dagaalkaas waa socdaa laakiin deegaanada maanta uu ka soo cusboonaaday ee puntland ku yaalla meelo muddo dheer nabad ahay oo aanay nabaddiidku ka jirin waay dadka soomaaliyeed digniinay u tahay marka maanta waxa meel la dhaafayo iyo meel ay nimankaa nabaddiidka ay cafinayaan iyo cid ay ku reer yihiin iyo cid ay si gaara u turayaan inaanay jirin taas marka waa astaan maanta inaan intayni waa ku qanacsan lakiin intayni aan ku qanacsanayn inay ku qanacdo dagaalka nabaddiidka shabaab ay ka wadaan puntland noogama duwana dowladda federaalka haddaan nahay midka ay ka wadaan shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada hoose jubbada dhexe baay iyo bakool iyo gado mid iyo hiiraan iyo maxaa galgaduud midka ay ka wadaan goboladaas iyo dowlad goboleedyadooda dhexdooda noogama duwana midka maanta garmaal garmaal iyo garacad iyo agagaarkeeda iyo eyl iyo dhulkaasi maanta isku dayayaan in ay dagaal ay ka wadaan ay degaan ay ukuma dhigtaan noogama duwa midkan ay inta ka wadaan dowladda federaalka wax kasta oo ay kari karto awooddeeda ku jirana dagaalka qayb ayay ka tahay